wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa ee dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka fadhiisay degmada cadaado ee gobolka galgaduud ololo ballaaran oo lagu talaalayo xoolaha si looga hortago cudurrada halista ah ee saameeya xoolaha noola tallaalkan oo ka qeyb ah dadaalada lagu xoojinayo caafimaadka xoolaha ayaa la gaarsiiyey deegaano kala duwan ee gobolka iyagoona la siinayo xoolo-dhaqatada si ay fursad ugu helaan tallaal bilaash ah dadkii ka faa-iideystay adeegani ayaa uga mahad celiyey wasaaradda iyo hay-adaha ka gacan siiyaba barnaamijkan iyagoona sheegay in tallaalkun uu muhiim u yahay xoolaha gaar ahaan xiliyada ay jiraan khataraha cudurrada faafa
warsame waxaan joogaa meesha la yiraahdo xasan arile hoostaga degmada cadaadood waxaa noo yimid saaka wasaaradda xoolaha xoolaha tallaalka ka socda waxaana loo tallaalay saaka arigii xoolihii tambabka iyo jadeecada waana lakaga tallaalay waana ku mahadsan yihiin wasaaraddana soo gaarsiisay galmudug nolosha miyigu aad bay u kulushahay xaalad jiidaal weeye soon baa lagu jiraa aad bay u kulushahay xoolo waa naga xaaseen haddii alla kuray waxaan rabnaa wixii kale oo nalaku xoolo biyo iyo baad wixii kale oon heli naloo heli karo bismillah waxaan ahay deegaanka burdiiraan joogaa faadan xasan cismaan baa leeyiraa annaalada xoolaha galmudug aa noo timid waa u mahad celinaynaa boqolkiiba sagaashan waa xoolaha waxay nooga tallaalayaan jadeecada iyo sambabka xilli adagna waa lagu jiraa daawooyin kasii badan iyo waxaan u baahana taageero badan aan u baahana jiidaalaan nahaye jiidaal aka xooluhu caato waaye caano male ramadaan waaye biyo male magacay waxaa la yidhaha calisalaad ibraahim waxaan ka mid ah odayaasha deegaanka xasan arileeb caraado hoostaga waxaa saaka looga tallaalaya ariga waxaa laga tallaalaya jadeecada iyo sambabka ka hortag ahaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda galmudug ee xawaanada xoolaha iyo shaqaalaheeda way ku mahadsan yihiin waa uga mahad celaynaa waa baalkii waxaan u baahannahay xilli kulul oo waxaa lagu jiraa ramadaan ah waktiguna kuluu yahay heerta aan la helin webi aan la gaarin xooluhu jira yihiin isku-duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug ee degmada cadaado ayaa sheegay in ololahani uu muhiim u yahay kobcinta dhaqaalaha xoolo-dhaqatada iyo hubinta caafimaadka xoolaha maadaama xooluhu yihiin lafdhabarta nololeed ee dad badani oo ku nool deegaanada miyiga annagoo ah tim ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtee daaqa galmudug waxaan soo gaarnay saakay deegaano ay ka mid yihiin muxuu ahaa xasan arile burdiir ereydaas ayaan ku shaqaynayna saakay waxaana ka tallaalaynaa xoolaha cudurrada ay sababaan c c b b oo sambaba iyo b b r oo jadeeco ah labadaas ayaan ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalaynana waxay isugu jiraan aracad iyo ido deegaankan deegaanadan degmada cadaado hoostaga waxaanu ka shaqaynaynay in muddaa bishi bilihii janawari ilaa maarso oo hadda aan ku jirno ayaanu xoolaha ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalnana ilaa hadda waxaan maraynaa boqol afartan iyo sideed kun oo neef ayaanu ka tallaalnay deegaanka waana wadaynaa inta muxuu ahaa maalmaha soo socda haddii ilaah yaraado marka hadafka laga leeyahy waxa weeye waa in maaragtay xooluhu cudurrada isku gudbin muxuu ahaa wax kaloo laga leeyahy waa in wasaarad muxuu ahaa xoolo bad qaba la helo muxuu ahaa dhaqaale laga helo tallaalkan ayaa kusoo aadaya xilli ay dalka ka jiraan abaaro baahsan iyo cudurro kuwaasi oo saameyn ku yeeshay xoolo dhaqatada ku nool deegaanada galmuduga